xilliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hardhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jirriban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka cosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shibdhih maaha wax ii sheega mar waa fertirity center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba hee mugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalabha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilmo intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxad darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caan ah daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miiswarsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ظهور wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe oo la kulmay guddiga xeerosaadka baarlamaanka federaalk soomaaliya hay-adda sodma oo w f b kala hadashay gargaarkii lagu dhacay deegaanada ss khaatuma gudoomiyaha degmada baraare oo booqasho dhiirigelin ugu tegay ciidanka ku sugan deegaanka buurgaab kuna wareejiyey laba neef oo geela tobabar heer sare oo dalka turkiga loogu soo xiray cutubyo ka tirsan ciidanka gorgor kulan ballaaran oo lagu taageerayay dib u doorashada madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan oo lagu qabtay magaalada kismaayo akhbaaraadka dibaddana warka door waxaad ku maqli doontaan mucaaradka dalka suuriya oo qabsaday magaalada dimashik iyo bashaar al asad oo iskaga baxsaday halkaasi intaas waa qaar ka mida qodobada ugu door karoon warka duur ee raadiyaha cadaada dhegaystayaal goorna u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
war halkee u safraysaa waxaan safar caafimaad ugu socdaa magaalada muqdisho soo ma ogid in magaalada cadaado laga furay isbitaalka hanson polyclinic center oo looga maarmay safaradii caafimaad oo loogu aadi jiray magaalada muqdisho iyo dalka dibaddiisa haddaba horey u gaar isbitaalka hanson oo ay diyaar kugu yihiin shaqaalo tababaran dhakhaatiir aqoontoodu sarayso haddaba ugu imow qalab caafimaad oo casri ah iyo daawo tayaysan hanson polyclinic center mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo axada waana sideedda bisha labiyo tobnaad sannada laba kun labaatan iyo afar iminkii haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkaa intaa ka faahfaahsan gudoomiyaha degmada badhaadhe ayaa booqasho dhiirigelin ugu tegay ciidamada ku sugan deegaanka buurgaabe ee maamulka jubbaland waxaanu ku wareejiyey laba neef oo geela mustafa cabdiraxmaan ayaa warbixintan warkaan inooga soo diray magaalada kismaayo gudoomiyaha degmada badhaadhe xasan nuur cabdi ayaa laba neef oo geela ku wareejiyey ciidanka difaaca dowladda jubbaland ee ku sugan deegaanka buurgaabo ee degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose si loo dhiirageliyo ciidanka mar walba u taagan difaaca amniga iyo la dagaalanka kooxaha nabadda kasoo horjeeda ayuu gudoomiyuhu ku wareejiyey labada neef ee geela ciidanka ku sugan deegaanka buurgaabo gudoomiye xasan nuur cabdi ayaa sheegay in shacab iyo maamul mar walba ay garab taagan yihiin ciidanka dowladda jubbaland oo anigoo ah gudoomiyaha degmada badhaadhe oo ku sugan jiidda hore ciidamada ee buurgaabo waxaan ku wareejinayaa taliyaha ciidamada ee jiidda hore ninka la yiraahdo ooga xuseen guhaad waxaan ku wareejinayaa laba neef oo geel ah oo ugu tagala ciidamada qalabka sida oo jiidda hore ku sugan taliya waxaan doonaya inaad igala wareegto labadaas neef geela insha allah
taliyaha ciidanka xerada deegaanka buurgaabo mooge xuseen guhaad ayaa kaga mahad celiyey gudoomiyaha garab istaaga uu u muujiyey ciidanka halkan ku sugan
waa mahadsan yahay maadaama uu nala joogo jiidda hore oo ciidamada aad iyo aad buu u mahadsan yahay habeenkii iyo maalinbo ciidamadu dhex socdaa uuna nala joogaa aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirada iyo janankana waan soo dhoweynaynaa si sharafta leh dhiirigelinta leh marka annaga waxaan u soo jeednaa dalkeenna iyo diinteenna marka gudoomiya waan kaala wareegay
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya aadan madoobe ayaa la kulmay guddiga xeerosaadka baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa kuna la qaatay guddiga xeerosaadka anshaxa xasaanadda iyo daryeelka ee golaha shacabka oo xal ka gaaray dhacdo toddobiyo labaatanki bishii nofembar ka dhacday golaha shacabka kadib markii xildhibaan xasan yare oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka uu gacan u qaaday askari ka tirsanaa ilaalada xarunta golaha shacabka xildhibaanka oo askari ka raaligeliyey falkii gacanqaadka ahaa ee uu kala kacay ayaa dhankiisa aqbalay raaligelinta xildhibaanka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa guddiga xeerosaadka anshaxa iyo xasaanada iyo daryeelka golaha shacabka uga mahad celiyey dadaalka ay ku bixiyeen soo afjaridda dhacdadaasi iyo in ugu dambayn xal laga gaaro kulanka waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha guddiga xeerosaadka anshaxa xasaanadda iyo daryeelka golaha shacabka xildhibaan maxamed cajiib oo ay weheliyeen xubnaha guddiga habdhowraha golaha shacabka xildhibaan maxamed cabdulaahi xasan nuux iyo sidoo kale sanatare ka tirsan golaha aqalka sare hay-adda sodma ayaa w f b kala hadashay gargaarkii lagu dhacay deegaanada ss khaatuma madaxa hay-adda sodma iyo mas-uuliyiin ka tirsan w f b ayaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay kaasoo diiradda lagu saarayay dhibaatadii dhowaan soo wajahday howlaha gargaarka ee ka socda maamulka ss khaatuma dhinacyadan ayaa isku raaceen si wada jir ah uga shaqeeyaan badbaadinta gargaarka bini'aadanimo iyo sidii dib loogu bilaabi lahaa qaybinta gargaarka iyo caawinaadda dadka tabaalaysan gargaar ay dhowaan w f b geysay deegaano ka tirsan ss tallaatuma ayaa la dhacay waxaana arrinkaasi keentay in hay-addu joojiso howlihii ay ka qaban jirtay maamulkaasi kulan ballaaran oo lagu taageerayay dib u doorashada madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaan ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo warbixinta warkan waxaa magaalada kismaayo inooga soo diray madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda jubbaland suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud ayaa maanta ka qayb galay munaasabad lagu soo dhoweynaya dib u doorashada madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam xafladan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada golaha wakiilada maamulka gobolka kan degmada agaasimiyaal iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada kismaayo xubnaha golaha wasiirada dowladda jubbaland ayaa madasha ka hadlay iyagoo soo dhoweeyey dib u doorashada madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam dhanka kalena xasan sheekh maxamuud iyo maleeshiyaadkiisa ku eedeeyey inay faragelin ku hayaan deegaanada nabadda xasiloonida ka jirta ee dowladda jubbaland madashan waa la wada sheegay magaceeda waxaan rabaa marka hore inaan u hambaliyeeyo una ducayno madaxweynaha la doortay ay ay doorteen ummadda jubbaland madaxweyne axmed hambalyo hambalyo hambalyo hambalyadaas kadib waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo dowladda federaalkaba inaan u sheego madaxweynaha dowladda soomaaliyeedna maanta aan idhaahdo madaxweynaha siddeed iyo toban sanuu rabaa ma la doortayna waa ma dhici karto madaxweyne xasanow madaxweyne axmedna adaa doorasho kula jiray waa adiga dhahaya ma dhici kartee madaxweyne xasanow musharax miyaad ahayd haddaad musharax ahayd ma dhici karto waa kugu waajib haddaadan ahayn oo dastuurka a ilaalinaysi dastuurka lagaa rabay madaxweynow ka xishow raallina ahow midda labaad war ummadda jubbalandow shacabka meeshaan fadhiyow wasiirada iyo xildhibaanada way fahansan yihiin laakiin waxaan rabaa maanta inaan iin sheego waxa la isku hayaahi maxay yihiin waxa la isku haya waa dastuur dastuurka soomaaliyeed iyo kan jubbaland ayaa noo ogol doorasho inaan samaysanno toddobaatan iyo shan xildhibaan oo wakiil ka ah in ka badan afartan qabiil ee jubbaland dego oo afar milyan oo qof ah oo qoys ah yaa madaxweyne axmed u igmaday shanta sano oo soo socoto inuu na hoggaamiyo war madaxweynaha ma u igmanay mase umaanan igman war baarlamaanka ma nagu matelen mase naguma matelin war ilaahu mara ka ahow xasanow mara ka ahow haddaad dood ka qabto waxaa noo dhexeeyaa waa dastuur madaxweyneha wuxuu yidhi madaxweyne axmed waxba ma qaban madaxweyneha laba su-aal basaan rabaa inaan weydiiyo ummadda jubbaland iyo ummadda soomaaliyeedna ayaga ha u cadaalad sameeyaan madaxweynaha wuxuu fadhiyaa xamar xamar inta ka baxay jawhar weli ma tegey war weli madaxweynaha jawhar ma tegey kilomitirka jowhar waa sagaashan iyo kow kilomitir madaxweyne axmed wuxuu tegey buulo xaaji buulo xaaji waa siddeetan iyo kow kilomitir wuxuu jidka ku maray socdaal oo kismaayo kaga tegey oo afmadoob ku tegey waa boqol iyo labaatan kilomitir war labadaasna yaa wax qabta yaa shabaab xoreey yaa shabaab xoreey
waxaan isugu nimid inaan muujinno maanta dareenka dadka shacabka ee jubbaland dibu doorashadii sida la sheegay madaxweynaha dowladda jubbaland shanta sane ee soo socoto waxaan leenahay madaxweyne soo dhowow hambalyo hambalyo waxaan u diyaarsannahay dhammaanteen golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo odayaasha iyo shacabka reer jubbaland dhammaanteen inaan kaa wada qayb qaadano dhismaha dowladda jubbaland taas oo madaxweynahana ku doorannay kuna garab taagannahay taas taasaan uga baxayaa waxaan wax ka dhahayaa khilaafka jiro ee dowladda federaalka madaxdeeda iyo hadallada ay miidiyaha ka sheegayaan khudbaddii madaxweynaha soomaaliya shalay uu ka jeediyey masaajidka waxyaalo fara badan uu kaga hadlay waxaa ka mid ahaa jubbaland inaan waxba laga qabanin jubbaland madaxweyne waxbaa laga qabtay dhul badan baa la xoreeyey waxaa laga difaacaa kismaayo boqol kilomitir meel ka badan intaasoo boqoloo kilomitir baa la xoreeyey jubbaland ma taallo isbaaro isbaaro ma taallo waa meel dadka ku nool si nabadgelya ay ku nool yihiin waa meelay ka dhammaatay waa meelay ka dhammaatay qabyaaladii qabyaaladii iyo nacaybkii iyo isqabsigii meelay ka dhammaatay weeye laguma laayo dadka bambooyina laguma dhufto assasinationna laguma laayo waxaa weeyaan taasna waxay ku timid dadaalka madaxweynaha iyo hay-adaha nabadgeliyada iyo dadka shacabka ee reer jubbaland oo gacmahays haysta
amniga dhammaan deegaanada dowladda jubbaland waa amni la ysku hallayn karo mana aha mid khalkhal ku jira waan ku celinayaa ima maqashaan baan u malaynaya dhammaan deegaanada jubbaland meel kasta amniga dowladda jubbaland waa amni la ysku hallayn karo ma aha mid khalkhal ku jira waxaan rabaa inaan dowladda soomaaliya u sheego ciidamada ay keentay raskamboni saacadda aan joogno waa go'doon raskamboni diyaarad kama tegi karto doonna ma tegi karto afartan iyo siddeed saacadood gudahood dowladda haddaysan qaadin ciidamadaas iyada ah tallaabaan ka qaadayna arrintaa in badan baan ka xishoonnay waan ka hadlay horaan oga hadlay madaxweynuhu deadline buu siiyey deadline-ki waa gebogebo afartan iyo siddeedda saacadood ee soo socota gudahood dowladda hadday qaadi weyso ciidamadaa tallaaban ka qaadayna ayaan u taagannahay difaaciisa sidaan u malaynayo maxaa yeelay waxaan maqli jiray qofka siduu u fiyoow yahay oo caafimaad uu u qabo oo uu u tukanhayo oo salaadiis u tukanhayo oo shaqooyinkiis u haystaa waxaan maqli hebel jib baa ku dhacay in la dhaho marka anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud caadi inuusan ahayn oo jib uu ku dhacay bal faatixada ha loo mari ilaahay inuu soo hanuuniyo caafimaad siiyo shalay wuxuu ka istaagay masjidkii maalinta jimcada ahayd ee dadka islaamka ah maalinkii muslimiinta ay tahay oo ciidda muslimiinta ay tahay yuu masaajid inta ka istaagay yuu wuxuu hal saac wax ka badan uu ka hadlahayay jubbaland oo ah dowlad isku tashatay dad soomaaliyeed oo kala duwan oo cid walba oo soomaaliyeed ay maanta ku nool ay ka kooban tahay oo tashaday oo go'aan gaaray oo dowlad dhistay oo nabadooda ilaashanaya oo ka gaaray maxay ahayd ee go'aan ninkii ay madaxweynaha u dooran lahaayeen oy doorteen oo ah ah axmed maxamed islaam
suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowladda jubbaland ayaana munaasabada soo xiray doorashadaas shanta sano waa taageersannahay waana soo dhoweynaynaa anigoo halkaan aad iyo aad ugu farxasan siday u hadleen odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka degmada iyo wasiirada aad iyo aad baan runtii uu qeyraysnahay waxaan sheegay ma garanahayo sababto ah warkii intuu u fiicin waa laga qaatay war bay imaan kara hadda tan labaad waxaa munaasabadda iyana ku lamaana qaylaa soo yeertaa layidhi intay ka soo yeertay masaajidkaa layidhi qayladii shala masaajidka soo yeertay ayana waa sukaayo keentay madaxweynaha dowladda federaalka waxaan fiicneen oo aan wanaagsaneen oo aan nabadda iyo horumarka iyo wada noqaashaha iyo iscafinta aan soo dhoweynin bulshada ka sheegay ka sheegay masaajidka waxaa dhegeystaas waxyar arrinkaas arrin aad iyo aad loogu xumaado waayo madaxweynuhu waxaan rabnaa inaan ku wargelinno arrintaas ka noqo raaligelinna ka bixi arrintaas ka noqo raaligelin ka bixi arrintaas ka noqo raaligelin ka bixi reer jubbaland kaama mudno shacabka jubbaland kaama mudno madaxweynaheeda kaama mudno deegaanadeeda kaama mudno arrintaas waxaan rabnaa inaad raaligeli naga naga siiso reer jubbaland aad ka raaligeliso oday ugaasa oo afhayeenka dhaqanka ah aad iyo aad u qiimo badan ugaasa marxiiri ayaa yidhi oo war odayga akhyaartiisa iyo dhaqankiisa aw ugaasa wanaa ka mid ah waana ehlilaaya maxaa tala ah ugaasa waa la ehlilaaya maxaa tala ah xasanow xasanow hana caybayn caybaa ku socotaaye dhiiqaad waa ku sii gasanaysaaye dhiiqada waa kala dhax walaalo tobabar heer sare ah ayaa dalkaasi turkiga loogu soo xiray xubyo ka tirsan ciidanka gorgor wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa dhiggeeda dalka turkiga ayaa si guul leh ugu soo gebagabaysay magaalada isbaarta tababar heerkiisu sarreeyo oo loo qabtay afar urur oo ka tirsan kumandoosta gorgor ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tobabarkan ayaa ahaa mid ka turjumaya tilmaamaha madaxda qaranka ee ku aadan dayeynta iyo horumarinta awoodaha ciidanka xoogga dalka si ay ugu filnaadaan mas-uuliyadda muhiimka ah ee la wareegidda amniga dalka ciidamada tobabarka ka faa'iidaystay ayaa lagu qalabeeyey xirfado ciidan oo casriya kuwaasoo lagu taageeraya howlgallada lagu xoreynayo dalka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga mudane cabdulqaadir maxamed nuur oo ka hadlayay munaasabadda xiritaanka tobabarka ayaa si diiran uga mahad celiyey dowladda walaalaha nahay ee turkiga garab istaagga hagarla-aaneed ay la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wasiirka ayaa tilmaamay in iskaashiga xooggan ee labada dal uu gundhig u yahay horumarinta awoodda ciidamada soomaaliya iyo dadaallada lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab ciidamada kumaandoosta ee tobabarka ka soo baxay ayaa lagu wadaa inay kaalin mugle ka qaataan howlgallada ka socda ee dib loogu xoreynayo dalka iyadoo la xoojinayo amniga iyo kala dambeynta guud ee soomaaliya wasaaradda gaashaandhigga ayaa mar kale ku adkaysanaysa inay ka go-an tahay in ciidanka soomaaliyeed loo diyaariyo mas-uuliyadda ilaalinta amniga iyo difaaca qarannimada soomaaliya iyadoo iskaashiga caalamiga uu sii xoogeysanayo halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaada iminkana akhbaaraadka dibadda kooxaha fallaagada suuriya ayaa ururnimadii hore ee saaka oo axad ah sheegtay inay suuriya ka xoreeyeen bishaar asad oo dalkaasi soo xukumayay muddo dheer kadib markii gudaha ay u galeen magaalada caasimada ee dimashik wararka ayaa sheegaya in bashaar al asad uu ka carray waddankaas islamarkaana aan la ogeyn halka ay u duushay diyaaradda xalay ka qaaday caasimadda kooxda jabhadda taxriir al-shaam waxay aroornimadii hore ee shaacisay in la wareegeen xarunta raadiyaha iyo telefishinka qaranka suuriya waxaana la maqlayay rasaas ka dhacaysay gudaha caasimadda war ka soo baxay kooxda xukunka ka tuurtay bashaar al asad iyo jabhadda xoreynta shaam waxay sheegeen inay xukunka ka tuureen bashaar al asad islamarkaana dalka ka cayriyeen waxay intaa raaciyeen inuu soo dhammaaday waaye madow islamarkaana uu bilowday waaye cusub dadka waddanka ka cararan iyo kuwa ka barakacay ayay ugu baaqeen inay dalka dib ugu soo laabtaan warkii duur dhegaystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga intaa warka waxaa soo saaray inin farsameynaya saaxiibkiisa adaan cabdikariin khaliif axmed intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaanaan lah